إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan waxaa maanta hakad ku yimid duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho waxaa la afduubtay oo la la'yahay wakiil ka tirsan maamulka ay kenya ka dhisatay dhulka n f d ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka waxay ka fuliyeen gobolada hiiraan bakool gedo iyo shabeellaha hoose xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay dibidha caleynta siyaasadeed ee dowladda federaalk iyo heshiisyada ay kula jirto masar iyo etoobiya oo ah laba dowladood oo ay hurguf ka dhexayso culimada iyo mas-uuliyiin ayaa bogaadiyey kaalinta ciidanka xisbada iyagoo u jeediyey dardaaramo muhiim ah dagaal khasaare dhaliyey ayaa xalay dhexmaray maleeshiyo ka kala tirsan maamulka la baxay somalilan iyo s c khaatumo ehelada wiil dhallinyaro ah oo habeen hore ay dileen ciidamada dowladda federaalka ayaa isku soo bax ka dhigay magaalada muqdisho آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo talaada ah taariikhdana ay tahay afariyo tobanka bisha saddexaad kun afar boqol afartan iyo lix xijri waafaqsanna toddobiyo tobanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan waxaa maanta hakad ku yimid duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho warkaasi cabdiraxmaan beder ayaa soo gudbinaya waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku xayiran rikaab u safri rabay magaalada baydhaabe ee xarunta gobolka baayi kuwaasoo ku qornaa laba diyaaradood oo lagu waday inay ka duulaan garoonka diyaaradaha ilaa iyo hadda lama oga waxaa rasmiga ee ka dambeeya tallaabadan mana jirto war rasmiya oo ka soo baxay dowladda federaalka oo la xidhiirta arrintan dadka lagu waday inay safraan ayaana hadda ku sugan gudaha garoonka diyaaradaha tallaabadan ayaana waxaa si kula looga hadlay maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo laftigreen afyeenka maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu mar waliba dhibaateynayo dadka shacabka ah arrintan ayaa lala xidhiidhinayaa khilaafka soo kala dhexgalay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka laftigreen ayaana diiday dalab ahaa inuu yimaado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana suuragal ah inay sii xoogeystaan khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhexgalay xasan sheekh maxamuud iyo laftigreen iyadoo warar kala helaya ay sheegayaan in magaalada baraw ay ka socdaan tallaabooyin ka dhan ah maamulka koonfur galbeed waxaa la afduubtay oo la la'yahay wakiil ka tirsan maamulka ay kenya ka dhisatay dhulka n f d sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan waxaa isi soo taraya afduubka ka dhanka ah ee soomaalida ee ka dhaca dhulka n f d oo ay gumaysato dowladda kenya wararka laga helayo deegaanadaas ayaa ku waramaya in la la'yahay mid ka tirsan wakiilada kenyaatiga u jooga dhulka n f d kaas oo ay afduubeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya wakiilka la afduubay ayaa ilaa iyo hadda raq iyo ruux toona lagu haynin yuusuf xuseen ayaa lagu magacaabaa wakiilka laga afduubay gobolka wajeer kaas oo la la-yahay muddo saddex maalin ah mid ka mid ah odayaasha gobolka wajeer ayaa ka hadlay afduubka loo geystay wakiilkaasi xataa meel lagu sheeg waa garan laana wajeer kilixna ma haysata gaarisa dad lagu gubi waxaa lagu gubi wajeer waxaa lagu gubi mandheera annaga kilix ma ah ceeldhaas kilix ma ah ummadda dhanaa haysataa soomaalida dhan ay wada haysataa markaysaa tahay laakiin dadka waa isdhammaa shicib lala baxay waa la arkay oday lala baxay waa la arkay wiil lala baxay waa la arkay laakiin nin madax ah oo lalacyah oo xataa daqiiqad wax meel ku sheega aan la haynin cajaa'ib ay leedahay magaaladan wixii yaroo soo gala waa la arkaa laakiin nin madax ah oo la waayay saddex beri lama haya waxaas wax dhici kara maaha dowladda hadday dembi ku hesha dembiga ha ku qabata ha ku qaada laakiin nimaan dembi lahayn waraaba ari u soo dhaca meesha waraabaaba marka arig u soo dhaca neef markaad la taga kir ligalo laga ridaa marka waraaba laga ridin lama haya afduubka kenyaatiga ay ka wado dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa ah mid cargaha goostay wuxuuna xalku marayaa heer la afduubo wakiilada kenyaatiga u jooga gobolkaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk waxay ka fuliyeen gobolada hiiraan bakool gedo iyo shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo isbaara u taalay magaalada beledweyne isbaaradan ayaa ciidamadan u taalay dhanka bari ee magaalada waxaana qaraxa lala beegsaday ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii isbaarada u taalay ayaa halkaa ku dhintay sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba kale dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee degmada waajid halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida ethoobiya iyo kuwa ka tirsan maamulka koonfur galbeed dagaalka ayaa ku soo beegmay xilli diyaarad ay ciidamada halkaa uga soo degaysay waxaana la aaminsan yahay inuu khasaare xooggan halkaa ka soo gaaray ciidamada dowladda xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya sidoo kale ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan gobolka gadow gaar ahaan degmada baardheere ayaa xalay waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan garoonka degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa xilli ay roonda ka sameynayeen bannaanka garoonka waxa ay la kulmeen weerar culus oo uga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana jira khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray etoobiyaanka walow aan tiradooda la cayimin dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada owdheegle xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay gebi dhacleynta siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo heshiisyada ay kula jirto masar iyo etoobiya oo ah laba dowladood oo hurguf ka dhexayso tafaasiil ku aadan warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa eegaya cabdi ismaaciil samatar oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka islamarkaana wax ka dhiga jaamacadaha mareykanka ayaa siyaasadda dowladda federaalka ee gudaha iyo dibadda ku tilmaamay mid fashil ah brofesorku wuxuu ugu horeyn ka hadlay canshuurta xaddaafka ah oo ay dowladda federaalka ku soo rogtay bulshada magaalada muqdisho waxa weeye horta barnaamijkan wax dad fara badan oo fahamsani wuu yaryahay oo dowladda ku jira barnaamijkan marka af ingiriis lagu yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa austerity waa cunaqabatayn waaye austerity wax weyn wax walba si loo yareeyo markaa qoladan world bank iyo i m f ta dhallinyartan wasiirada sheeganaya ma fahamsana qorshahooga wuxuu yahay meer barnaamijkaa la geeyey africa oo ay ku guulaysatana lama hayo weli konton iyo afartaa wadan afrikaanka meer la geeyey oo guul laga keenay ma jirto marka waxa weye barnaamijka waxa weeyaan dadka dan yarta cashuurta ha lagu kordhiyo caruurta iskuullada elementariga ku jira iskuul fiisa laga qaado waxa weeyaan cashuuraha ha la kordhiyo soomaad garan si daynkoogii loo bixiyo ama siday doonayaan loo yeelo marka waxay keenaysaa dadkii danyarta ahaa bacmushtarkii yaryaraa dadkii xoog muruqmaalka ahaa ee bajaajku ka mid ahaa wixii oo dhan inta cashuurtii lagu kordhiyo ya waxqabadna aan loo samaynin taas ayaa sabab u ah oo keentay inay ka dadka masaakiinta ee bajaajlayaasha iyo dadka masaakiinta ee baacimushteriga inay diidaan waxa meesha ka socda barnaamijka austeritiga la yidhahna had iyo jeer wuxuu keenaa musuq maasaqa ayaa cirka gala marka waxaa dadkii isku helay musuq maasaqii cashuurihii oo lagu kordhiyey waxqabadkii dowladday wax u qabanaysa dadka oon jirinba saddexdaa markay isku kaa helaan cid bini aadama oo u adkaysan kartaa ma jirto xasan sheikh ayuu ku eedeeyey inuu ka shaqaynayo siyaasad sii kala fogeynaysa soomaalida waxa sii xoogaysanaya siyaasadii kala fogeynaysa dadka uu madaxweynuhu darawal ka yahay waxa sii xoogoobaya dagaaladii sokeeye gobollada ka dhacay ayaa sii xoogoobaya xundhurtooduna waa xamar waxaa sii xoogoobaya oo laxaad yeelanaya musuq maasiqii xoolihii dowladda tilmaam haddaan kaa siiyo dhulkii dowladda ee la boobayey meeshii ciidamadu hay lahaan jireen bangaaliyada loolan jiray meeshii wasaaradda howlaha guud lahaan jirtay safaaraddii hore maraykanka ka soo horjeeday meeshii dekedda marka laga soo saaro hantida la dhigaya dryportka la odhanayay airportka muqdisho ee aadan cabdalla lagu magacaabay oo la doonayay marka sanad iyo badh laga shaqaynayay sidii loo rari lahaa ee meel loo geysan lahaa ee dad gaarihii hay u yeelan lahaayeen oo xasan xulafadiisa iyo qoloyn reer ajnabi oo dibadda ah dekedda qudheeda badda in la raro oo dad masaakiinta inta la dulgeeyo oo waqooyi ka xiga muqdisho dadkaan masaakiintaana laga saaro dad gaarihina ha yeeshaan eena qaran hantideed hayna noqon ayaa laga shaqaynaya oon soo ogaaday dhowaan dhulkii baanku lahaa ee jaziira hodheelka jaziira ku garab yaalay waa ta la xaalifiyey marka waxaa sii xoogoobaya musuq maasaqii boobkii kala fogaantii dadka qabyaaladii dagaalkii sokeeye wixiibaa sii fogaanaya walaal sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday dhibaato hadda ka taagan gobollada waqooyi ee uu ku lug leeyahay maamulka la baxay somalilan dad masaakiin ah oo xoolo dhaqata ah oo xoolahooga yahay maxjarkii iyo berberaad ku jiraan berber waxay lahayd laba maxjar bay lahayd oo soomaali leedahay nin yamaniya ayaa yaman ka yimiday lacag badan ayuu dowladda madaxweynaha xasan siiyey xoolihii waxaa la yidhi maxjarkiisa mooyaane maxjar kale lagama siin karo waraaqdii caafimaadkee lagu dhoofin lahaa dadkaas iminka laba saddex bilood ayay halkaasi ugu odoosan yihiin berberina waa xagaah bay ahaydoo dee kulaylka waad garanaysaa berberaada xagaagaasi marka waxyaabaha caynkaasa ayaa ka socda wadanka markay noqoto siyaasadii arrimaha gudaha ka keenayana tafaraarqu badan oo cadowga dowladda etoobiya maaha dadka etoobiya dowladda etoobiya iyo kuwa kale ay ka faa'iidaystaan walaal mar wax laga weydiiyey arrinta badda iyo damaca etoobiya ayaa wuxuu isbarbardhig ku sameeyey waxaa ka suurtoobi karaa abiyi axmed iyo xasan sheekh ma taariikhdii hore wuxuu sameeyey miy mise wuxuu samayn doono haddii lagu xisaabtamo taariikhdii hore wuxuu samaynayey amaba dee kuwii ka horreeyeyba hay sameeyeen waxa weeyaan macangag noqo ku adkayso meeshaada si had u soo noqotid distoorka melmelo dowladda melmelo doorashada melmelo weeyaan laakiinse haddii xasan taariikhdiisii hore la raaco waxa weeyaan jidkaasuu soconaya ilaa derbiga madaxa uu kasoo dhufto waxa weeye walaal horta dadkii ka shaqayn jiray amuuraha dibadda diblomaasiyadda iyo waxaasoo dhan ka shaqayn jiray ama way rawaxeen ama aad bay u yaryihiin lagamana shaqaysiiyo maanta waxaad arkaysaa waxa weeyaan tilmaam haddaan ku siiyo wasiirka amuuraha dibadda iminka jooga wax allaaliyo wax uu ka og yahay amuuro dibadeed iyo taariikh amuuro dibadeed ma jirto maalin dhaweyd xamar buu ku qabtay oo jaraa'idka la hadlay dee waan yaabay wuxuu ku hadlayo wax diblomaasi ku hadlo maaha taariikhda etoobiya ma yaqaano taariikhda maraykanka ma yaqaano ta yurub ma yaqaano diblomacy waxba kama yaqaano laakiinse dee xasan buu u adeegaa soo maad garan marka waxaad arkaysaa saaxiibkaa gee halkan walaalkaa halkan gee abtigaa halkan gee ayay dowladnimadii noqotay markaas ayaan darradu waxa weeye inaan etoobiya amuuraha dibadda la iska celin karin xasanna markaasi cabdisiyaad barre unbuu in yar ka hooseeya cabdi ismaaciil waxaa kale uu sheegay inuusan waxba soo kordhinaynin heshiiska uu xasan sheikh la galay masar si jidkii hay ku dumi lahayd soomaali ayuu maanta lugta ku hayaa inuu dadkii sii kala qaybinayo inuu distoorkii boobayo inuu ummadihii kale haynu la shaqaysan lahayn la fahmi laayahay inuu masaari inoo keenayo ciidana aynu ognahay masaarida ciidankaasi inay dadkii markii ugu horreysay masar noqotay dadka caadigii markii madaxweynihii ugu horreeyey ay soo doorteen ninkii ku jiray akhwaanilmuslimiinta ay soo doorteen inta ninkii la qabtay jeel lagu riday la dilay dictator boqolkiiba sagaashan iyo sagaal helaya codkii inuu noqday markaa xasan wuxuu isleeyahaanu malaynayaa hadduu siisi kuu yimaado iyo ciidamadiisu way kuu habayn doonaan meesha si had siisi uga noqotid markaa waxaan qabaa waxa weeyaan xasan ma intii hore mise wixii maanta ka dambeeya labadii sannadood iyo jarjarkii wax wanaagsan oo ummadda uu qabtay oo u horseeday oo ummadda isku keenaya ma jirin isaga siyaad baruun buu ka sarreeyaa inta kaleo dhanna wuu ka wada hooseeya walaal dadka soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay isku tashadaan kana shaqeeyaan sidii ay mustaqbalkooda u badbaadin lahaayeen culimo iyo mas-uuliyiin ayaa bogaadiyey kaalinta ciidanka xisbada iyagoo u jeediyey dardaarano muhiim ah warbixinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh iyagoo ka qayb galayay barnaamijka islaamka iyo xisbada oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ay sheekh cabdulilaah abu khaalid oo ka mid a culimmada diinta islaamka iyo sheekh maxamed abu cabdallah oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay bogaadin iyo dardaaran muhiim ah u jeediyeen ciidamada xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah sheekh maxamed abu cabdallah ayaa miliicsi kooban ku sameeyey xilligii la asaasay hay-adda faridda macruufka iyo reebidda munkarka iyo al-xisba wuxuuna sheegay in wakhtigaas ay dadka ku jireen dhibaatooyin kala duwan isugu jira kuwa diimeed iyo kuwa dhaqan intuba xisbaduna ay xoogga saartay sidii meesha looga saari lahaa munkarkaas ka hor imaanaya shareecada islaamka taariikhda xisbadu ay soo martay waa la wada dareensan yahay run ahaantii xilli aad iyo aad dalku uu maraaxil aad iyo aad u dhib badan uu soo maray ayay xisbadu istaagtay weliba xilli dadku ay waxa weeyaan dhibaato iyo fasaad badan iyo dil iyo dhac iyo balaayo badan ay jirto xilli munkaraadka ay daahir yihiin oo meel walba la taagan yahay fisqigii iyo zinadii iyo tabarujkii iyo waxaweye muusikadii iyo khaliicadii bannaanka ay taagan yihiin xili mukhaadaraadka iyo daroogadu ay muntashir ahayd meel walba miyi iyo magaalaba xili waxa weeyaan dadka la bannaystay xoolahoodii la dhacayay qudaacu duruqa iyo dadka waxa weeyaan jidgalka samaynaya iyo waxa weye isbaaroleyda aad iyo aad u tiro badan tahay xili gabdhaha la kufsanayo xili hay-aduhu ay waxa weeyaan dalka ay ku baaheen oo tansiirkii iyo fasaadkii iyo cuntada dhacday iyo dadka ay siinayaan ayna waxa weeyaan baybalkoodana ay ku agwadaan ayaa waxa weye xisbadu ay istaagtay sheekh cabdulilaah buukhaalid oo isna ka mid ahaa culimmada sida joogtada ah oo u qaybgalayay barnaamijka islaamka iyo xisbada ee xalqadiisii ugu dambeeyey xalay ka baxday warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa dardaaran qiimo leh oo dhaxalgala waxa u diray ciidamada xisbada isagoo ku baraarujiyey inay ogaadaan ahmiyadda ay leedahay shaqada ay hayaan oo ah tii ay rususha qaban jirtay ragga xisbada ka shaqaynaya ee ummaddu u xil saaratay inay munkarka reebaan macruufkana ay faraan wanaagga ka shaqeeyaan hawshaas ilaahay ka ajar xisaabsanaya ay qabanayaan ragga iyagaa waxaan leenahay ilaahay ha uga cabsadeen shaqada loo dhiibtay iyo ummaddu meel weyn bay dhigtay oo khayriyaddii ummaddaba camalka iyagu qabanayaan buu ku xiran yahay oo amar macruuf in holmucunka iyagu ku xiran tahay khayriyaddii ummadda haddii hawshooda gabaanna ummaddii cuqubaad iyo dhibaato ayay kala kulmaysaa hadday amarkooda sidii la rabay iyo shaqadooda u gutaanna ummadda khayr bay ku sugnaanaysaa oo amar macruuf in holmunkar waynu sheegnay in maaragtay haddii la farana oo hawshaa laysu taagana khayr iyo ilaahay lagaga helayo iyo maarata raxmad lagaga helayo haddii laga gaabiyana lacna ay soo degeyso marka ragga iyaga waxaan leenahay boos weyn baad ummadda ugu jirtaan boos adigu ha yaraysanina boos weyn baad ummadda ugu jirtaan shaqadii ambiyada ayaad haysaan dadkaa la tacaamulaysaanna waxaan kula dardaarmaya inaad dabeecad fiican iyo dhaqan fiican oo aan laydinka didin oo la yidhaahdo laydin odhan alla kuwii baa soo socda dadka maarata dhibi jiray kuwii dadka wax weydiisan jiray kuwii dadka uleyn jiray inaad sumcadiinu aynu xumaan oo dhulka ayna dhigin sumcadiinna raggaas taana waa kula dardaarmaya ilaahay waxaan ka baryaynaa innaga iyo raggaa iyaga ah ee hawsha weyn loo dhiibtay iyo inteenna kaleba ilahay inoo naxariisto ilahayna naga dhigo kuwii wanaaggana fara ummadda xumaantana ka reeba sheekh maxamed abuu cabdallah ayaa dhankiisa wuxuu ciidamada xisbada ee wilaayaadka islaamiga u sheegay kaalinta ay kaga jiraan camalka jihaadiga ah ee wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna ku booriyey inay ogaadaan inay yihiin miraacyadii ay dadku ka fiirsan lahaayeen halganka ay wadaan mujaahidiinta dhammaan waxaan dhehi karaa qaybaha kala duwan ee xisbada ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo juhuuddii iyo dadaalkii aad soo qabateen ilaa haddana aad ku taagantihiin ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo waa shaqo ambiyadu ay soo qabatay waa shaqo khulafaa urashidiin ay soo qabteen adduwal alislaamiya oo dhan waxa weeyaan waa shaqo ay qabanayeen nebi maxamed shaqa uu soo qabtay cumar uu soo qabtay cuhmaan uu soo qabtay cali uu soo qabtay haddee waxa weeyaan fadligeeda iyo wanaaggeeda waa dareemaysaan marka waxaad haysaan raad fiican baad haysaan waxaad dhaxasheen waxa weye dhaxalkii ambiyada dhaxalkii khulafada dhaxalkii dadkii wan wanaagsanaa waddo fiican baad ku taagan tihiin ajar weynna leh waxaad tihiin mir'aatul camal camalka muraayadiisii baa tihiin waxaad tihiin ummadda kuwii ku daysan lahaayeen waxaad tihiin udubdhexaadka camalka islaamiga ah waxaad qaadateen khayriyaddii ummadda waxaad tihiin rijaashii khilaafada islaamka waxaweye dhidbada u aasi lahaa waxaan idin rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad noqotaan kuwii ilaahay subxaanah wa tacaala waxa weeyaan khayriyaddaas qaata ilaahayna thawaab badan uu siiyo barnaamijka islaamka iyo xisbada ayaa ka koobnaa lix xalqo toddobaad welibana habeenka talaadada ay dhegeystayaashu kala socon jireen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan wuxuuna barnaamijka soo bandhigayay waxay tahay shaqada xisbada kaalinta udubdhaxaadka ah ay kaga jiraan bulshada muslimiinta iyo sooyaalka ay ku leeyihiin dowladihii soo maray muslimiinta oo ay ugu horeysay dowladdii madiina ee uu hogaamiyaha ka ahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam intii uu socday barnaamijka waxaa dadka ka qaybgalayay ka mid ahaa sheekh faarax cali sheekh cabdulilaah abukhaalid sheekh isxaaq abulcabaas iyo sheekh maxamed abuu cabdallah oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal khasaare dhaliyey ayaa xalay dhex maray maleeshiyo ka kala tirsan maamulka la baxay somalilan iyo isisii khaatumo warkaasi waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar ciidamo ka tirsan kuwa maamulka la baxay somalilan ayaa xalay soo weeraray kuwa maamulka s s c khaatumo waxaana uu dagaalku ka dhacay deegaan lagu magacaabo gocandhaale oo ka mid ah deegaanada uu joogo maamulka la baxay s s c khaatumo dagaalka xalay dhex maray ciidamada maamulka hargeysa iyo kuwa khaatumo ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen laba maleeshiya oo ka mid ahaa labada dhinac ee dagaalamayey waxaa sidoo kale dagaalka ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan kuwaasoo xaaladooda lala tacaalayo guddoomiyaha gobolka cin ee maamulka s s c khaatumo cumar akaabe ayaa warbaahinta u sheegay in xalay ciidamo ka tirsan somalilan oo ka yimid deegaanka qorilugud weerar ku soo qaadeen deegaanka gocondhaalle oo ka mid ah goobaha ay joogaan maamulka s s c khaatumo waxaa muddooyinkii dambe dagaallo xoogan dhex marayay ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa s s c khaatumo waxaana marar badan sidan oo kale dagaallo dhex maray isaga dileen askar badan waxaana laga yaabaa in hadda dagaallo xoogan dhex maro maadaama ay sor fadhiyaan labada ciidan warkaan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ehelada wiil dhallinyaro ah oo habeen hore ay dileen ciidamada dowladda federaalka ee isu soo bax ka dhigay magaalada muqdisho mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka dhacay dibadbax ay dhigeen qaar ka mid a ehelada wiil dhallinyaro ay habeen hore askar ka tirsan dowladda federaalka ku dileen afafka hore ee isbitaal madiino ee magaalada muqdisho eheladan laga dilay wiilkooda ayaa isku soo bax ka dhigay waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyagoo dalbanaya inay helaan cadaalad islamarkaana kaga soo horjeeda dilka loo geystay wiilkooda qaar ka mid a ehelada laga dilay wiilka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka uu dhacay dilka wiilkooda iyagoona sheegay in laga dilay wiil kale ilaa iyo haddana aysan helin wax cadaalad ah sidoo kale waxay intaasi ku dareen in dowladda federaalk ay dafirtay cadaaladda wiilkooda islamarkaana aan laga sugeyn wax cadaalad ah cidda dhan waa ku tiirsanaha cunugaas cadaaladaa u baahanna aan cadaalad waxaa lagu dilay isbitaal madiina lagu dilay ridiis wax imaado ma leh deerteeda dhashay waxaa lagu dilay saybiyaano hadda ka horna ninkii arka wii arkay waa dilkii labaad oo noola geysanaayo ma fahantay waa wiilka arday yaruu ahaa oo jaamacado iskuulo wax dhammeeyey ma fahantay bajaajnana wuu wadaayo hooyadiisna waxay qabtaa sokor iyo dhiikaray qabtaa reerka asaa biili jiray ninka dilay wuxuu ahaa askari ayuu ahaa xirada marxaaramcadka ayuu ka tirsanaa markii labaad ayaan taaganaa soshiyal mediyaha hadda ka horna dil kale ayaa noola geystay wax oo ii soo jawaabi waan waaye soomaali in aan sii jooga xitaa muu malaynayo uqsimu billaah meed waxbaan ku dhammaanay meedkeena firinjar ayuu noogu jiraa hadda waxaan dalbanaynaa cadda mana la duugaayo kii labaad waaye kii kowaad ayaana lagu siray cadaaladaa helaysaa lii dhahay isbitaal madiino lacag waaye halkii habeen waa toddobaatan doolar ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha carabtuurka u ah ayaa dhibaato ba'an ku haya bulshada ku nool goobahay ka taliyaan iyagoona mar walba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ayna lool yihiin bulshadan waxaa marar badan dhegaheena ku maqalnay aabba soomaaliyeed iyo hooyooyin oynaya kuwaas oo ka edsheeganaya madaxda dowladda federaalk iyo askarta halka bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ahi maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay howsaarsanayaan harka shareecada islaamka taas oo sabab u noqotay in dadka iyo maalkooda ay u nabadgalaan guud ahaan warkii alfurqaan xilligan waa naga intaa